maamulka jaamacadda daha farcasha magaalada kismaayo iyo sharaxaad ku sii ardada sanadkunka biiraayt jaamacadda kuliyado shala duwan ee jaamacadda biyaasa iyo sidihii unka fudud ee yo inshal hulada koran doctor maxamed bile xaashi oo kumid ee maamulka jaamacadda daha yaa ardaydan faahfahay kuliyado jaamacadda biyaasa wayba kalowsa hadhawaaye ardada cusub ee haka biiraayt jaamacadda waxbarasho waxaan lahaa haddii lagu weydiinaya labaiy tobanka sano waxbarashaa soo waday haddana mid kalaa u socotaa oo afar sano u yaraan ah waxbarashada dad badanaa qeexa marka la soo ururiyo waxbarasho waa shaqo uu qof qabto oo ujeeddo leh waa shaqo ujeeddo leh qofaa wuxuu baranayaa economics muddo afar sano ah jaamacad heblow ka baranaya marka waa shaqo ujeeddo leh ujeeddada laga leeyahayna waxaa waa kow qofka in aqoon loogu gudbiyo xirfadiisa lagu dhiso hab dhaqankiisana lagu dhiso waxbarashada saddexdaa shaqay qabataa qofka in aqoon la siiyo xirfadna la siiyo hab dhaqankiisana la bedelo marka waxbarashada aqoonay ku siisaa madaga xafiiska arrimo bulshada ee jaamacadda mahad cabdisalaan iyo midowda ardada jaamacadda yayoona ardada cusub nkumahadnagay doorashadii ka eedan agabiirowdka jaamacaddu aniga markaan jaamacadda kooska diiwaangelina waxaan qaatay kuliyadda loo yaqaano b a an public administration markaan jaamacadda laba isbuucdayna waa iska bedelay haddana waxaan qaaday i t information technology laba isbuuc imtixaankii mirtaana markaa laga waa iska bedelay haddana ugu dambeyn hadda jaamacadii waxaa ilaga hogmay inaan ka dhameeyo medical lab technician aniga hadda lahada waxaan jaamacadii ka qaatay laba kulidood ayaa iska soo bedelay kulidii saddexaad oo jaamacadda ay u adkaysay way dhahdeen no waan la wareerisay xafiistiidu uu soo noqonaysay uu soo noqonaysay iska hanaagalinay halkan kuwa kawa gudoomiyaha midowga ardayda jaamacadda daha faraca kismaayo waxaa maanta aad ugu faraxsanahay in ardayda soomaaliyeed gaar ahaan ardayda reer kismaayo in loo qabto xaflad aada u qurux badan xafladaas oo ah qaabka ugu habboon ee takhasuska la dooran karo marka xaqiiqatan waxaan leeyahay dhammaan ardayda waxaan leeyahay kusoo dhawaada jaamacadda daha faraca kismaayo waa meel idinka jecel yahay waxay soo qabatay barnaamijyo kala duwan waxyaabaha ay soo qabatay waxaa ka mid ah sida xafladda muraajacada oo kale marka la dahafurayay arday badan oo maadooyinku adkaa ayaa waxay u fududaysay jaamacadda in ay u diyaariso macallimiin howlkar u ah maadooyinkaasina ku fiican runaantii waxaan leeyahay jaamacadda daha farac kismaayo kusoo dhawaada gacmo furan magaalada kismaayo way baakabadada jaamacado shalduban oo dalka intiskaliyo ka yaalan ana sayti oo xarumo cusub ku furudaay kismaayo